in aan ogaanno xaaladaha la xiriira dhinaca socdaalka iyo arrimaha la xiriira baasboorka ee halkan ku haysta bulshada soomaaliyeed ee ku nool inaan caawinno dadkaas una fududayno inay adeegaasi sida ugu habboon ay ku helaan baasboorkii sumadda ahaa oo soomaalida inaan xuduudihiina kontaroolno sharafka iyo sumcadda baasboorkana ilaalino dadkana gaarsiino waxaa jiro sharci lagu bixiyo baasboorka waxaa jira sharci socdaal uu leeyahay dalku waxaa jiro shuruudo iyo habraacyo iyadoo waxaasoo dhan la ilaalinaya haddana dadka soomaaliyeed ee bannaanka ku nool ee dibadaha ku nool sidii aan ku gaarsiin lahayn sida ugu fudud ayaan muddo dheer laga soo shaqaynayay